galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha juun ay tahay sanadka halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacaguna waa xasan jaamaaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn wasiirka gaashaandhigga dalkan australia richard miles ayaan waxweyn ka soo qaadin shaki laga muujinayo mustaqbalka heshiiskii saddexda dal ay galeen ee okus loo bixiyey safiirka israa'el u jooga dalkan australiana wuxuu sheegay in xanibaado iyo cunaqabatayn lagu soo rido laba wasiir oo israa'iiliyiina aysan ahayn wax la aqbali karo wasiirka gaashaandhigga dalkan australia richard miles ayaan waxweyn ka soo qaadin hadallo laysla dhex marayo oo ah inay dhici karto in maraykanku uu isaga baxo heshiiskii difaaca ee okus oo ay la gashay australia iyo dalka u k mr miles ayaa a b c da u sheegay inuu rajo weyn ka qabo in heshiiskii okus uu sidiisa u sii socdo gujiskii ugu horreeyey oo ku shaqeeya nukliyerkana australia la keeni doono ama uu iman doono labada kun iyo soddonka safiirka israa'iil u jooga dalkan australia ayaa sheegay in cunaaqabatayn lagu soo rogo laba wasiir oo israa'iiliyana aysan ahayn wax la aqbali karo australia ayaa cunaqabataynta ku soo rogtay laba wasiir oo kale ah wasiirka amniga qaranka itamir bengavir iyo wasiirka maaliyadda bezalel smotrich iyadoo australia arrintaasi la kaashanayso dalalka canada new zealand norway iyo weliba u k saraakiisha caafimaadka kaaza ayaa sheegay in xabado ay soo rideen israa'iiliyiintu iyo duqooymo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan falastiiniyiina kaaza saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalada shiiva iyo al quds ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan iyo shan qof la dilay tiro kalena ay dhaawacantay iyadoo dadkaasi ay doonayeen inay tagaan meel cuntada lagu qaybinayey oo ku dhow meesha dadka yuhuuddaahu ay deegaanka ka dhigteen ee la yidhaahdo neszarim waxaana goobtaasi cuntada lagu qaybinayay ka shaqeeya oo hagaya hay-adda gaza humanitarian foundation oo maraykanka iyo israa'iil ay taageeraan ciidanka israa'iil ayaa iyagu sheegay in askartoodu ay xabado digniina ku fureen koox ay uga shakiyeen inay khatar ku yihiin ciidankooda aagaasi ku sugnaa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee dalkan australia ayaa sheegay inaysan jirin wax caddaynaya in musuq maasuq lagu kacay markii uu heshiis dhex maray britney higgins iyo dowladda federaalka kaasoo magdhow lagu siinayay gabadhaasi guddiga ayaa sheegay inaysan jirin wax musuq maasuqa oo arrintaasi laga galay kadib markii baaritaan hordhaca oo dheer ay ku sameeyeen heshiiskaasi magdhowga mana jirin ayaa la yiri in si aan habboonayn uu wasiir u farageliyey arrintaasi heshiiskan ayaa laba dhibic afar milyan oo doolar lagu siiyey gabadhan labadii kun iyo labaiyo labaatankii kadib markii miss higgins oo hore shaqaalo ugu ahayd wasiirad linda reynolds ay sheegtay in mid kaloo ka mida shaqaalaha oo magaciisa la yidhaahdo bruce leman uu qol ka mida baarlamaanka ku xoogay gabadhaasi ama ku kufsaday nin lagu eedeeyey inuu si khayaanaa uga dhaadhiciyey xaaskiisa iyo ilmo uu dhalay inay ula safraan bakistan kadibna uga soo tegay garoonka diyaaradaha ayaa la horkeenayaa maxkamad isagoo lagu soo eedaynayo dad la tahriibiyey booliska ayaa ku eedeynaya ninkan afartan iyo shan jirka inuu qoyskiisa ama reerkiisa ula safray dalka bakistan bishii agost labada kun iyo labaatan iyo afartii kadibna uu kansalay fiisadii xaaskiisa ilmahiisa baasaboorkoodiina wuu jeebka ku ritay uu islaa bishaasna dib ugu soo noqday australia xaaskiisa ayaa bishii febraayo australia kusoo noqotay arrintanna ama dacwo ka geysay iyadoo maamulayaasha dalkan australia ay sidoo kale ka caawiyeen in ilmaha oo hadda sanad jira dib loogu soo celiyo dalkan australia ninkan ayaa laga soo xiray gurigiisa oo ku yaala xaafadda austral ee koonfur galbeed magaalada sydney maalintii arbacada ahayd waxaana lagu soo oogay dacwooyin ah dad tahriibin uuna mutaysan karo xabsi labiiyo toban sano ah saadaasha hawada berita oo jimcaha magaalada melbourne inta badan waa cadceed iyo afar iyo toban digrii sydneyna waa roobab iyo lix iyo toban digrii halkii australian maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah